idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka hogaanka jimco wanaagsan saaxiibayaal taarikhda saaka waxay ku beegantahay sideed labaatanka bisha afraad abriil sanada labada kun waa saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin jimco ah xaaladaha guud dhegeystayaal barnaamijka isniinta iyo jimcaha iyo sidoo kale arbacada waxaan ku wada egnaa xaaladaha waddanka markaasi ka taagin waxyaalihii ugu dambeeyey dhegeystayaal saaka barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa kuna eegi doonaa dhegeystayaal kuna gorfeyn doonaa xaaladaha siyaasadeed ee waddanka iyo hadda halkay wax marayaan dhegeystayaal wadahadalkii dowladda u socday iyo sidoo kale mucaaradka inkastoo raila odinga sidoo kale isagana wadanka maanta dib ugu soo noqonayo lana hadli doono warbaahinta sidoo kalena halkaasi kulan grand rally isku soo bax xoogan isaga lagu soo dhaweynayo isagana ay dhici doonto dhegeystayaal gabanayaasha oo ayagana markaasi sheegeen in afar iyo toban maalmood ay u qabteen haddee taasi dhici weysana ay sheegeen mucaaradka ku biiri doonaan mudaharaadyada sidee markaasi xukuumadda ruto ee wax walba isku waafajin doontaa dhegeystayaal waa arrimaha saaka barnaamijka aan diiradda ku saari doono kaga hadli doono kuna gorfeyn doono dhegeystayaal barnaamijka hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari sida aad barnaamijkaad ku maqleyseen dhegeystayaal waxaan dhegeystayaal dabcan ku qala qaadi doonaa barnaamijka dhegeystayaal wada hadalkii dowladda uu socday halkii uu markaas iminka wax maraya maxaa qorshaysan maxaana laisku mari waayey dhegeystayaal maxay tahay kulanka markaasi maanta dabcan waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waddanka dib ugu soo laabanayo gafanayaasha dalka oo ayagana markaasi sheegeen in afar iyo toban maalmood ay u qabteen xukuumadda dalka in ay qardhacagta markaas ay ka dalbanayaan si deg dega qasanadaha ugu soo geliyaan haddee taasi dhici weysan maxaa dhacayaa in markaasi mucaaradka ay ku biiri doonaan dhegeystayaal xukuumadda ruto maxaa markaasi ayagana la gudboonaan doontaa dhegeystayaal sideen wax isku waafajin doonaan dhanka dabcan waxyaalaha tabashooyinka ee hadda dhanka mucaaradka kaga imaanayo iyo sidoo kale gafanayaasha dalka arrimo fara badan oo isbiirsadeen dhegeystayaal ayaa hadda markaasi ku cuslaan doonta xukuumadda uu hogaaminayo william ruto sida khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalloonaya dhegeystayaal bal marka hore aan ku bilaabo dhegeystayaal bal xukuumadda iyo sidoo kale ee dhanka mucaaradka wadahadallada markaasi u socday iyo waxyaalihii markaasi miiska wada saarnaa sidee wax iminkan ay ku maareeyeen dhegeystayaal maxayna tahay faragelinta dhankaas ee xildhibaanada oo markaas dhinacyada kala duwan ay soo kala xuleen ee hadda lagu hayo waa arrimaha saaka barnaamijkan ku kala eegi doono mise aan ku kala fiirin doono dhegeystayaal barnaamijka wuxuu socon doonaa ilaa iyo tobanka iyo soddonka barqanimo hadduu eebaha raalli ka noqdo waxaana daadihin doona anigu ah yuusuf bakat dhegeystayaal aan ku bilaabno marka hore xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka mucaaradka iyo xukuumadda ayaa dabcan kadib markii mucaaradka ay bilaabeen dibadbaxyo maalmo socday sidoo kalena ay ku dhaliinayeen xukuumadda ruto waxaa markaasi dabcan markii dambe la isla afgartay sidoo waa markii ay ka soo baxday go-aan xukuumadda uu hogaaminaya ruto kuna sheegay in la joojiyo dibadbaxyada sidoo kalena la dhegeysan doono tabashooyinka ama cabashooyinka ay qabaan mucaaradka balse waxaa dabcan kadib lasoo xulay xubno markaas dhinacyada kala duwan matalayo sida kenya kwanza toddoba xubnood sidoo kalena toddoba kale ka socda mucaaradka ee azimiyo la umoja waxaana markaasi ay sheegeen in heshiisyada waxyaalaha halkaasi ka soo baxo laisku wada gorfan doono kadibna go-aanka ka soo baxo loo wada gudbin doono dhanka xukuumadda iyo sidoo kale dhanka mucaaradka kadibna la heshiis halkaasi ka dhici doono dhegeystayaal waa kulamadii wejiga koowaad iyo wejiga labaad ee halka wejiga saddexaad hadda ay dhiman tahay waxyaalo fara badan ayaa hadda laisku mari la'yahay inkastoo tanaasul la'aan ay ka dhex jirto gudaha iyo xubnaha markaasi dhinacyada kala duwan ee matalaya mucaaradka iyo sidoo kale dowladda waxaana markaasi go-aan adeeg ay ku wada sheeganayaan waxyaalaha miiska wada saaran ee doonayaan inay wada garfiyaan miiska ee soo wada saareen mucaaradka halka sidoo kalen xukuumadda ayagana miiska ay soo saareen waxyaala ee dabcan diidayo dhanka mucaaradka halka mucaaradka ayagana soo saareen miiska wax ay ku qancaynin dhanka xukuumadda waa arrimaha markaasi keenaya in ay isfahanwaa dhexdooda markaasi ka dhexdhacda dhegeystayaal laakiin sidee markaasi waxaa hadda la diidanya maxay tahay dhegeystayaal waxaa hadda markaasi dabcan gelgilayso sidoo kalena laf dhuunkaysha ku noqotay ama ku noqday dabcan dowladda waa mucaaradka waana dhankee waa dhanka dabcan waa dhanka guddiga doorashooyinka xududaha i e b c murankooda qaylidooda dhegeystayaal in muddo ay markaasi soo socotay soona jirta dhegeystayaal guddiga doorashooyinka dabcan mucaaradka kuma qanacsanayn muddooyinkii ugu dambeysay ayadoo tii u dambeysana labadii kun laba iyo labaatanka ay sheegeen in ay waxyaalo fara badan ama qaladaad fara badan ay sameeyeen haddaba qaladaadkaasi mucaaradka keli waxay sheegeen in xal loogu arko in markaas la furo saafarka mise kaydska markaas lagu keediyo macluumaadka guddiga doorashooyinka xududaha i b c weliba khaasatan wakhtiyada markaasi eeado ay socotay oo dabcan codbixinta ama doorashada ay socotay sidii markaasi deegaanoyda iyo weliba meelaha markaasi kala duwan ay uga soo dhaceen codadka tirada markaasi rasmiga uu keediyey iyo sidoo kale tirada ay markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay ku dhawaaqeen inay isleeyihiin haddii taasi dhacdo ay ku qancaan waxay markaasi sheegeen in ay sixan yihiin guddiga doorashooyinka xududaha i b c laakiin haddii taasi la diidana waxay sheegeen in weli markaasi halkaasi far ay ku gudan tahay oo arrimo qaar ay markaasi la qarinayo waana tan markaasi miiska saaran ay diideen kenya kuwansa sheegeenna intaasi aysan ayaga awoodaysan ku lahayn sidoo kalena laga doonayo in ay guddiga doorashooyinka xududaha i b c waa kuwa markaas u madax bannaantaasi qodobada markaasi waxaa ka mid ah dhegeystayaal waxyaalaha loo yaqaano subsidi kuwaas oo lagu kabo ama xukuumadda ee ku kabi jirtay dhanka waxbarashada ee jaamacadaha iyo sidoo kale dhanka korontada sidoo kale dhanka shidaalka waxyaalaha fara badan oo loogu kabi jiray ayaa jirtay sidoo kale qaybta markaasi beereleyda bacriminta waxyaalo fara badan ayaa xukuumadda tan ay soo gashay meesha ay ka saartay kuna sheegtay in lacagaasi marka horeba si qaldan loo adeegsan jiray ayna hadda habbooneen in lagu kabo kob kabashana aysan u baahnayn taasi keentay in sixir bararka iyo xaaladaha waddanka ay sare u kacdo waxaa mar kale xukuumadda ayaga dhankeeda ay sheegeen intaasi ay marna dheg jalaqsan u siin doonin subsidina meesha laga saarayo ama lacagaha markaasi meesha lagu kabo haddaba maxaa markaasi ay ogol yihiin waa su-aalaha meesha ku jirto dhanka kale markaad fiiriso khubarooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda waxay mar kale soo saarayaan jawaabo kale ee dhinacyada kala duwanwaa jawaabo kala duwan dhinacyada kala duwan ay soo saarayaan ay ka mid tahay in shakhsiyaadkan markaasi matalaya xukuumadda iyo shakhsiyaadka markaasi matalaya mucaaradka inay sidoo kale ayagaysan awood u lahayn ama sidoo kale aysan awood buuxda loo siinin in go-aano ay gaari karaan kuna heshiin karaan arrimo sax ah oo markaasi suurtagal oga dhigi doonto xalna u keeni karto mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda iyo sidoo kale bulshada dhammaan ee waddanka waxaana shakhsiyaadkan laleeyahay in si dhow lala socdo waa kuwa dabcan kala hogaaminaya mucaaradka xildhibaanada ee mucaaradka iyo sidoo kale dhanka kenya kwanza ee dowladda ama xukuumadda waxaa leeyahay si daqiiqad daqiiqad ayaa loola socdaa waxyaala weliba ay ku hadlayaan iyadoo go-aanka markaasi kama dambeynsa aysan ka gaari karin kadibna u bandhigayaan mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda kadibna ay ka diidayaan taasi ayaa keenaysa in shakhsiyaadkan ay dhadhexaad aysan wax walba ay ka noqon karin balse u noqonayaan mise u bandhigayaan shakhsiyaadka ee ayaga hogaaminaya sida raila odinga mada karua iyo sidoo kale kalonso misyoka halka xukuumaddana ay sidoo kale loo bandhigayo qorshaha oo markaasi hordhiciisa keli a iyadoo go-aan rasmi sax aan laga wada gaarin madaxweynaha iyo ku-xogeenkiisa dhegeystayaal waana tan culayska inta badan hadda keenayso iyo weliba kala fogaanshuhu ay sidoo kale sii dheeraanayso haddana wejiga saddexaad dabcan loo ballansan yahay iyadoo isbuuca soo socdana sida horaanba ay ku iclaamiyeen mucaaradkaay sheegayaan inay dibadbaxyada ay sii wadi doonaan inta wadahadalka ay socdaanna ama wadahadalka u socdana dibadbaxyada ee markaasi qayb ay ka tahay laguna kabi doono mudaharaadka iyo sidoo kale wadahadalka iyo mudaharaadka ay wada socdaan ay tahay kuwa markaas iskabaya dhegeystayaal arimahaasi aan dhegeystayaal barnaamijka diiradda ku saarayna kana hadlayna dhegeys ama kaga hadlayna saaxiibayaal saaka barnaamijka waxaana markaasi ku eegi doonaa qodobada inta badan xiisaha faraha badan keeni karto maxay usoo kordhin kartaa mucaaradka dhegeystayaal haddii markaasi wakhtigii loo qabtay ay dowladda dabamarto ama raalli hade waa wakhtigii ay qabsadeen waa wakhtigii ay markaasi qabsadeen dhegeystayaal eh golaha markaasi gabanayaasha dalka ay sheegeen afar iyo toban maalmood in khasnadaha lacagaha lagu soo geliyo sidoo kale aysan markaasi dhegeysan doonin hadallo kale iyo sheekooyin kale iyo dibdhac kale iyo howlo kale laakiin low haddee taasi dhacweysana afar iyo tobankaasi maalmood ay sheegeen in mucaaradkay ku biiri doonaan sidee markaasi dowladda ay dhinacyada kala duwan ku qancin karaysaa sidee dabcan ugu dhegnuglaan kartaa mucaaradka iyo sidoo kale golaha gabanayaasha dalka dowladda maxaa hadda markaasi inta badan ay ugu adkaysanaysaa saafarka iyo sidoo kale lacagaha kabashada ee sabsidiga loo yaqaano inay markaasi ay ka dhaga furaysato hadda oo kale ma ugu baxaysaa raila odinga in arrimahan ama wixiisa ayba taaba ama ay dabcan sii kori karto taageerayaashiisa dhanka mucaaradka dhegeystayaal arrimo fara badan oo hadda soo baxaya ee dowladda markaasi ka taagan dhegeystayaal arrimahaasi ayaan qaybaha dambe faahfaahintooda sii gudageli doona hadduu eebah raalli ka noqdo anigu ah yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadihinaya dhegeyste adigana qaybaha dambe ayaan fursadda kuu siin doonaa si aragtidaada fikirkaada markaasi aad oga dhiibatay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin aas wax wanaagsan saaxiib hagaagida dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal adigana aad ku maasan tahay dhegeystayaal iminkan aan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba bangiga k c b dhegeystayaal macaamiisha waxaa la siinayaa muddo dabcan la siiyey muddadii lixda bilood ay markaasi ku bixiyaan boqolkiiba konton deynta markaasi ka maqan ama deynta markaasi laga qaatay bangiga k c b dhegeystayaal qaybaha markaasi kala duwan laga kala qaatay ayaa ka mid ah k c b mpesa iyo sidoo kale k c b mobile vuma ee deymaha markaasi cid waliba laga doonaya in ay iska bixiyaan dhegeystayaal waxaa laakiin had war farxad leh loo sheegayaa dhammaan ciddii le ee qaadatay deymaha in boqolkiiba konton laga dhaafay ama laga saamixay laga doonaya konton boqolkiiba inuu haddana bixiyo konton ayaa laga dhaafay konton ayaa laga doonaya in markaasi aad bixisay tusaale dhegeystayaal haddaan kuu soo qaato haddii aad lacag boqol iyo konton haddii aad qaatay lacag konton kun oo ee ka qaatay bangiga oo deyn ah sidoo kale ay kugu dheeraatay inaad bixin weyso culaysna ay kugu noqotay waxaa lagaa dhaafay shan iyo labaatan kun ayaa lagaa dhaafay halka shan iyo labaatan kunna laga doonaya qofka inuu si deg dega ku bixiyo waxay soo bilaabatay kowdii disembar kowdii disembar ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay dabcan uga soo bilaabay ilaa kowdii disembar labadii kun labiyo labaatanka ilaa kowda waa kow iyo soddonka ee meey ayaa markaasi ku egtahay waa bisha soo socotay dhammaadkeeda bangiga waxauu horeyba u cusbonaysay xeerarka deymaha ee dabcan macaamiisha si ay markaasi dib u bixiyaan deymaha dadka lagu leeyahay moobilka horaa markaasi ku wada qaatay mise deymaha dabcan ka qaatay bangiga kuwaasoo hadda la geliyey dabcan liiska madow ee c r b-ga loo yaqaano dhegeysal oo horey dabcan siyaabo fara badan iyo weliba noocyo kala duwan ee hadda u dareemayaan kuwaasoo aan ka qaadan karin amaah mise deymo ama culayso badan ay kala kulmeen tan markay deymaha qaateen lana gelin liiska waqtiga liiska la geliyey waqtiga larabera ay ku bixin waayeen dhegeystayaal bangiga wuxuu markaasi go-aansaday inuu wax ka bedelo habdhaqankaasi dib markaas waa dib u bixinta deymaha lama lacagaha ee qarashaadka oo sidoo kale ay ku ekeysiyeen koob iyo soddonka bisha shanaad labada kun saddex iyo labaatanka waxaana dadkaasi hadda ay ka dabcan laga doonayaa inay qaataan ama ay qaadaan tallaabada boqolkiiba konton wax looga looga deynta looga dhaafay halka kontonka ay bixiyaan dhegeystayaal maadaama laba dabcan amaah inta badan maadaama dadka amaah ay ka qaateen bangiga ayna ku adkaatay culaysyo iyo noocyo kala duwan dadka ay dareemeen iyo sicir bararka iyo nolosha waddanka hadda ayay markaasi sheegtay bankiga in ay laga doonaya in dadka ay qaadaan tillaabooyinka soo socda dhegeystayaal ma lagugu daray liiska madow inaad ku bixin weysay deynta moobilka aad ku qaadatay k c b waa su-aal lagugu geliyay dhegeystayaal haddii ay haa tahay waxaa lagu leeyahy fursadaasi maanta waa inaad ka faa'iidaysataa oo aa iska beeldareynin dhegeystayaal konti boqolkiiba konton iska bixi wakhtigaasi ay ku dhaafin ee kontonka waa wakhtigaasi ay ku dhaafin dhegeystayaal kow iyo soddonka bisha shanaad ee labada kun waa labada kun saddex iyo labaatanka ee lagu qabtay dhegeystayaal bankiga k c b wuxuu ka daafaya boqolkiiba konton lacagta deymaha ayna ku cusbunaysiin kara heerka c r b oo markaasi liiska liiska madow lagugu daray waxay markaasi ku oranayaan weebe ukoklinsasa waxaa keliya aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad bixiso boqolkiiba konton ee kaa dhiman oo si aad u haysato sidoo kale kaga gubto xeerarka c r b ee u noqoto qof markaasi wanaagsan inaad ka faa'iidaysto bixinta oo aad noqoto qof markaasi nadiifka ah oo haraaga kugu haray iska dhamaystiri haddii aad si aad uga fogaato inaad dib markaasi waa dib markaasi waa inaa markaasi dib waa inaa markaasi dib uga fogaan karayso heerarka xun oo markaasi qofka la gelinaya ee c r b ga intaa waxaa dheer haddii aad markaasi ku qoran tahay deymo kale ama deymo kale aad qaadatay waxaa si deg deg ah markaasi qofka laga doonaya in uu la xiriiro bangiga isagoo lambarkan kala xiriiri kara waa eber toddobo hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka whatsappkaad kala xiriiri karto waxaa ka mid ah eber toddobo hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddobo wadaxaajood ayaa markaasi kuu furan ayaa lagu leeyahay ama sidoo kale aad kala gorgorkala gorgortami karaysaa haddii markaasi deymo fara badan aad qaadatay oo meelo kala duwan aad ka kala qaadatay mise haddii aad rabto inaa halkan keliya aad markaas iska bixisa deymaha waxaasoo dhan halkeeda ayaa lagu hayaa oo wakhtiga maantaba lagu leeyahay inuu intuusan kaa dhicin oo koob iyo soddonka ee bisha soo socoto dhegeysta bisha bilaaban doonto ee mey tan hadda dhammaanayso tan ku xigtay ayay tahay dhegeysta mey ayaa qof waliba ugu dambeysa inuu dabcan haraaga ku haray mise deymaha lacagaha lagu leeyahay inuu iska dhammaystiro si markaas u noqdo qof clean ah qof saafi ah qof markaas waxyaalo kale sii qaadan karo amaah mise deymo kale sii qaadan karo dhegeystayaal bankiga k c b waxaan ku leenahay waxay leeyihiin waa dadkeenna balse wixii wanaagsan anagana waynoo wanaagsan yihiin ayay ku leeyihiin dhegeystayaal bankiga k c b bank dhegeystayaal haddaba fursadahaasi dhammaan saaxiibada deymaha ka qaatay bankiga way haystaan fursado kala duwan ay noloshooda mar kale ku maareyn karaan bisha soo socoto dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaal sidaa barnaamijka aad ku maqlayseen mise saaka aan kaga hadlaynay waxaa markaasi saddex qodob ayaa markaasi diiradda ku saari doonaa mise kaga hadli doonaa oo hadda ugu weyn ay noqon karto culaysyada dhinaca ka imaan karto cid waliba dareemi karto dhegeystayaal madhanka gabanayaasha oo ayaga mar kale u handadada mise u hanjabaya leeyihiin haddii lacagihii iyo dabcan loogu talagalay horumarinta akawntiyada aan markaasi si deg deg ah khasnadaha lagu soo gelin in ay waa afar iyo tobanka maalmood ay u qabteen culayso ma kaga heli karaan mise dabcan narbaxo kale ku noqon karta xukuumadda ruto waxaa su-aasha haddana meesha ku jirtee ma ku biiri doonaan dhegeystayaal mar kale ama dibadbaxyada sida ayaga horaan bay sheegeen in ay dabcan qayb markaas xoogan kaga qayb qaadan ama qayb xoogan kaga qaadan doonaan mise ku biiri doonaan sida markaas wararka qaar oo hoose sheegayaan inayba suurtagal ka dhigi karto inkastoo dowladda laakiin mar kale ay noqonayso mid afka malab ay u marin doonto gabanayaasha waa tan kale dhegeystayaal labada bisha soo socota ee mey waxaa mar kale leeyahay xukuumadda dabcan waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale azimiyo laumoja waxay mar kale qaban doonaan mudaaharaadyo iyo isku soo baxyo xoogan mar kale dhegeystayaal iyadoo wadahadalka ay socdaan inkastoo ay sheegeen inay markaasi isku habboon yihiin inta wadahadalka socdaan dibadbaxyadana sidoo kale ay sii socon doonaan si markaasi dhiirigelin ugu noqoto xubnaha ay mucaaradka halkaasi ku sugan ama mucaaradka dhegeysta xildhibaanada ah oo markaasi dowladda wadaxaajoodka la gelaya si ay awood ugu sii noqoto dhegeystayaal waa tan saddexaada dhegeystayaale dowladda iyo sidoo kale mucaaradka waxay weli markaas ishorfadhiyaan sidoo kale ismari la-yihiin qodobo markaasi horyaala dhegeystayaal inkastoo laakiin hadda qodobada soo baxay ay sheegayaan in dowladda ay ka dhaga furaysanayso sidoo kale is adkaynayso maxaa ka mid a dhegeystayaal waa qaybta markaasi sabsidiga waxaa loo yaqaana dhegeystayaal arrimaha lagu kabo ama arrimaha markaas lagu kabo dhanka dhaqaalaha ee xukuumadaha ee inta badan soo jirtay ku kabi jirtay laakiin xukuumadda ruuta meeshaay ka saartay ayay markale rabaan inay mucaaradka ay soo celiyaan si wax badan ay oga dabcan wax badan oga qabato baahiyada dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada jaamacadaha waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal dhanka shidaalka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah dhankaa dhegaystayaal in inta badan lagu kabir jiray lacagta sibsidhiga dhegaysan ee dowladda dhanka beeralayda bacrimiinta iyo sidoo kale dhanka korontada dhegaystayaal inta badan hadda ugu adag ee xaaladda inkastoo laakiin xukuumadda ruuta horaan ay sheegtay in ay taasi laga soo gudbay oo sidoo kale kambani kambani weliba uu asaga isku tiirsanaan karo sidoo kale wax soo saarkiisa lagu qiimayn doono dhegaystayaal balse waxba faa'iidasan kale ama waxyaalo kale dowladda ay sheegtay in waa waxyaalo kale markaas lagu kabi karo dadka kale aan lagu kabi karin kambaniyada waxaa sidoo kale ka mid ah dhegaystayaal saafarka in mar kale ee la furo ama raalli had waa saafarka in la furo si markaasi shakiga tuhunka ay markaasi looga shaafiyo ama sidoo kale iskaga shaafiyaan keliya dhanka saafarka ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c waxaa sidaas markaasi ku adkaysanaya mucaaradka ee azmiyo laumoja ee markaasi horkacaya tendol molo saaxiibayaal dhegaystayaal laakiin xukuumadda ruto ayaa taasi u aragtaa mid markaas lagu dabcan lasoo faragelinayo una aragta mid dimuqraadiyadda markaas meel oga dhacayso sida uu sheegayo madaxa aqribadda baarlamaanka dhegaystayaal laakiin haddana su-aal kale ayaa soo baxaysaa dhegaysta la isweydiinaya horta shakhsiyaadka halkaasi tegey mishe xildhibaanada markaas labada dhinac ka kala socda kenya kwanza iyo sidoo kale dhanka mucaaradka ma yihiin kuwa markaas ayaga u madax bannaan sidoo kale go'aanadooda la qaadan karo oo aan dabcan laga dabahadli karin waa su-aasha meesha taalla dhegaystayaal ma yihiin horta kuwa ayaga markaas go'aanada ay gaarayaan aan laga dabahadli karin ay sidoo kale ku qanci karaan xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka sida qobarada kuwa siyaasadda ka faallooda inta badan ay tilmaamaan sheegayiin ama ay sheegayaan ay leeyihiin rag dabcan shakhsiyaadkaasi weli dabcan uma bisilno oo dabcan ma aha go-aanadooda balse daqiiqad daqiiqada lala socdo tilaabada tilaabo weliba ay qaadayaan mise tilaabo weliba ay ka wada hadlayaan in markaasi la ogeysiiyo xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda si dabcan ay dhexdooda aysan iskugu dhex fahmin oo ayagoo go-aano ay gaareen halkaas oga soo baxo maxaa taasi diidaya dhegaystayaal in mar kale shakhsiyaadkan dabcan looga dhexbaxo in go-aamo sax ah rasmi ay kaga soo baxaan kadibna wixii ka soo baxo lagu qanciyo mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda maxaa dabcan dhanka mucaaradka shaki ay uga qabaan sidoo kale si dhow oo la socdaan wax weliba ama ka soo baxay halkaasi ama laga wada hadlayo halka sidoo kale xukuumadda ayadana sidoo kale aysan ku qanacsaneen laakiin waa xubnaha iyaga markaasi mathalaya qanacsanaan ma aha dhegaystayaal laakiin waa xubnaha iyaga markaasi mathalaya kuwana mathalaya wadahadalka go-aanada in markaasi mar weliba daqiiqad weliba iyo waxaa loogu hadlo in la ogeysiiyo maxay taasi dhimi karaysaa dhegaystayaal maxayna kuwaasi noqon kartaa wada hadalka iyo wadaxaajoodka dhexdooda markaasi mayaga kuwa dabcan dabcan ma ayaga kuwa go-aan gaaraya mise waa kuwa markaasi hadallada markaas u kala turjumaya madaxda sarsare dhegaystayaal ee dhanka mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda bal iminkan mar kale aan fiirinno intaana dhegeystayaasha khadadka telefoonada aan siinin si arrimahan aan uga wada hadalno dhegeystayaal nooga wada doonno bal iminkan mar kale aan fiirin aan fiirinno halkeen fiirinaa bal marka hore intaan dhankaasi iyo bisha soo socota iyo soo dhoweynta markaasi raayila odinga aanan gudagelin laakiin halkan aan fiirinno waxaa la leeyahay xukuumadda ruto waxaa hadda markaas loo qabtay ama dowladda loo qabtay iyo wasaaradda maaliyadda afar iyo toban cisho oo mar hore soo bilaabatay dhegaystayaal sida horaanba ay ku iclaamiyeen waxaana warbixintan ay soo baxday dhegaystayaal shan afar iyo labaatankeedii kadib markii gabadha markaasi gabanaha ka ah countiga kerinyaga ann waiguru ay ku sheegtay in hadda markaasi ay ka doonayaan xukuumadda in si deg deg ah ay lacagaha khasnadaha kusoo xerayso waxay sheegtay in saddexda bilood ee lasoo dhaafay in hadda weliba bisha hadda socotay ee afraad weli markaasi lacag aan la helin waa iyadoo sheegtay in hadda culayso fara badan ay kawntiyada dareemayaan afartan iyo toddobada ismaamul ee dalka waxaa tiiba markaas ay sheegayaan in febrayo koob iyo soddon dhibic afar bilyan oo lacagta sagaal iyo labaatan bilyan ee march iyo sidoo kale soddon iyo saddex bilyan ee abriil markaas looga fadhiyo inay markaasi kusoo xareeyaan horaan ayay koobdii bishii sanadkan ayay ahayd markii dowladda lacageer iyo kawntiyada ay u soo gelisay taasoo sidoo kale kaafin weysay baahiyada fara badan ee dabooli waysay ee dhanka baahida horumarineed ee hadda ay qabaan ay kuna leeyihiin in xukuumadda ay dabcan xukuumadda ku noqotay in aysan ka rabinba horumar dhankaas in laga gaarsiiyo kawntiyada taasi ay dabcan ay ishor istaagayso wasaaradda ee maaliyadda loogu talagalay in si deg dega lacagahaasi ay ku geliyaan ama khasanadaha waxaana taasi looga fadhiya wasiirka dabcan profesor nyuguna ndungu ayaa markaasi laga doonayaa in si deg deg ah arrimahaasi wax oo qabto inkastoo laakiin uu ku tilmaamay arrimaha in ay tahay mid markaasi lagu marir habaabinayo sidoo kale dabcan lagu dhaliilayo dowladda wuxuu sheegay in lacaga fara badan hadda weliba lagu leeyahay oo la doonaya oo dabcan dowladaha oo raallihada waa kawntiyada in markaasi lagu talagelay habka aruurinta lacagaha ee canshuuraha ee sidoo kale ka gaabiyeen sidoo kale laga doonayo in ay dowladda tilaabo xoogan ee dhankaasi lacagaha ay ka qaadi doonto qaabka loogu maareeyo qaabka loo oo dabcan loogala baxo khasnadaha iyo weliba habka markaasi loo fuliyo iyadoo dhinacyo kala duwan ay u fidinayso dabcan dhinacyo kale hadda mar kale loo jeedinayo gabanayaasha si markaasi taasi uga waantoobaan ama sidoo kale qayle aysan uga qaadin sida qaar ay kuwa ka faallooda dhanka dhaqaalaha ee inta badan locadaadska lagu saarayo laakiin markan ayaa laleeyahay way soo jeesteen gabanayaasha oo waxay kulan markaasi qabsadeen kana hadleen xaaladaha si wax badan looga qabto laguna dabiro nolosha ee wadanka ee dabcan laguna horumariyo deegaanada waxaana fara badan ay tabanayan waxaa ka mid ah dhegeystayaal in horumar la-aan weli ay ama horumar aan waa horumarka qaybta markaasi developmentka dhegeystayaal aan weli ka bilaabanin kawntiyada waxaa sidoo kale ka mid ah ay sheegeen in shaqaalihii sidoo kale loo la-yahay lacaga waxaa sidoo kale sheegeen in baabuurta shidaal la-aan ay ka jirto markaasi kawntiyada ay adeegsadaan waxyaalo fara badan oo isbiirsadeen ayay soo saareen waxaana markaasi sheegeen in hadda markaasi hadal kale iyo sheeko kale aysan loo baahnayn balse keliya ay maqli karaan mise dhegahooda ay dhegeysan karaan ama indhahooda ay qaban karaan in khasnadaha ee kawntiyada lacag loo buuxiyo mise lacag loo geliyo oo loogu talagalay dhegeysan ee sanad maaliyadeedka ee horaan ee hadda markaasi dhammaanayo oo kuna eg bisha soo socoto waa bisha markaasi lixaad raalli ahaad waa bisha lixaad ee ku eg in markaasi mar kale xukuumadda sanad maaliyadeed kale ay akhriso inkastoo laakiin hadda lacag hordhaca ay soo dhacayso waxaa hadda sidoo kale isan gaarin lacagtii loogu talagalay xukuumad dabcan waa kawntyada balsi balse waxay sheegeen in hadda haddii taasi ay fahmi weyso ama lacagahaasi loo gelin waayo kawntyada in qaarkood sida mararka horar waa dabcan warar hoose ay sheegayaan inay ku biiri doonaan mucaaradka dibadbaxyada ay markaasi dabcan ay kaga qaybgeli doonaan sidoo kale ku sheegi doonaan kuna dhaliili doonaan xukuumadda inay iska indhatirayso lacagtii loogu talagalay dowladda dabcan loogu talagalay kawntyada in ay sidoo kale waxba aysan ugu deeqin sidoo kalena loo siinin lacagihii la rabay ee kawntyada in horumar lagu gaarsiiyo deegaanada iyo tuulooyinka dhegeystayaal waa sida markaas ayaga qabaane warbixinada ayaa tilmaamaya in hadda lagu dhaliilayo laguna ambaareynayo xukuumadda sida markaasi waajibaadka iyo sidoo kale dardargelin la-aanta ay dabcan ay xil isan iskaga saaraynin sidoo kale loo qiimeyneynin qiimaha lacagaha iyo weliba waxyaalaha ay dabari karaan ama baahida inta badan ay dadka shacabka ay qabaan ay u dabari karto anway guru ayaa iclaamisay in sanadkan devolutionka conferenska ee tobanka sane ay soo wareegtay ay hadda markaasi t ay tahay tii shan iyo tobanaad kulankooda mustaqbalka ay ka diradda ku saari doonaan kaga hadli karaan nidaamka iyo weliba hiigsiga ee fog laga doonaya countulba in uu gaaro dhegeystayaal kulankaas oo dhici doono agoska shan iyo toban ilaa sagaal iyo tobanka kana dhici doono eldoret ee wasingishu county dhegeystayaal ho sheegay in hadda laga fadhiyo sida nidaamka iyo weliba heegsiga iyo hadda waxaa markaasi ay ku tilaabsan karta countiga ama countiliba iyadoo loo maraya lacagahaasi sida qaabka ugu habboon ay kaga faa'iideysan karaan haddaba maxaa dhacaya haddii markaasi afar iyo tobankaasi maalmood ay dabamarto dowladda loo qabtay maxaa dhacaya waxay sheegeen in qaarkood mararka qaar xanta soo baxayso ila warbaahinta ayaa xogaha markaasi qaar soo saara inta badan ay ku wada shiraan gabananayaasha ama ay ku wada heshiyaan inta badan inkastoo haddana iskugu jiraan kuwa markaasi taageersan mucaaradka iyo sidoo kale kuwa taageersan dowladda ama xukuumadda ruto qaarkood ayaa hadda tan markaasi u muuqataa inay ka wada simayso dabcan inay ku biiri karayaan dabcan ay ku biiri karayaan mucaaradka si dibadbaxyada iyo kulamada dibadbaxyada ay qaarka ay sameynayaan kuwaas ayaga yoolkooda ay keliya kaga hadli karaan haddii masraxa ay fursad u helaan inay kaga hadlaan ay ku dhaliilaan in dowladda ay ka gaabisay lacagtii horumarineed ee la doonayo in lagu kabo baahyo fara badan ee dowlad kawntiyada dhegeystayaal kuna fashilmateen taasi haddaba taasi mar kale maxay dabcan oga u noqon kartaa mise u dhimi karta xukuumadda ruto haddii mar kale dabcan ay ku soo jeestaan qayb kale haddii markaasi horaan uu xakameyn la'aa ama kari la'aa dhanka mucaaradka haddaba sidee markaasi xubnahan kale ee dabcan xubnaha kale ee gabanayaasha ah ee kawntiyada uu asaga markaasu doonaya in uu u wada qanciyo dhegeystayaal uu dhammaan uu hal shay ka wada dhigo ama dhammaantooda uu wada mariyo afka carab dabcan waa dabcan af waa dabcan bishimehe uu wada mariyo malabka dhegeysaa sida marka inta badan dadka siyaasadda kuwa ka falada ay usoo qaataan tusaale iyo weliba hadalhayn dabcan oga noqoto si ay hal shay ama hal dhagax dabcan waa dabcan ugu wada dilo hal dhagax shimbiraha haddaba dabcan kulamadaasi iyo weliba sheekooyinka inta badan hadda way isbiirsanayaan oo markaad aragto xaaladaha iyo siyaasadda siday u socoto waddanka inta badan waxaa aada looga hadalhayaa ama loo hadalhayaa sidee markaasi xukuumadda ay doonaysa inay isku waafajiso sidoo kalena u qanciso dhanka mucaaradka iyo sidoo kale kountiyada oo ayaga markaasi afar iyo toban maalmood ay dabcan u qabteen xukuumadda oo sidoo kale lagu looga gudbo xaaladaha sidoo kalena loo helo natiijo sax ah oo lacagahaasi wax loogu qaban karo haddii dowladda horaan ay sheegtay lacaga aysan hayin hadda la arurinayo xogtana loo ogaan doono bisha lixaad dhegeysaal sidee markaasi hadda la gudboon ay ku qancin kartaa si dhibaato iyo dibadbaxyo iyo culayso fara badan mar kale uusan u dareemin madaxweynaha ruto qaybaha dambe dhegeystayaasha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal bal intaa mar kale raa'ila iyo soo dhoweyntiisa iyo sidoo kale aan gudagelin waxyaalaha hadda ay tabanayaan ama sidoo kale ay ku dirqin doonaan xukuumadda muna u suurtageli doontaa dhegeystayaal markan aan soo qabta mar kale dhegeystayaal macaamiisha waxaa dabcan la doonayaa inay boqolkiiba konton iska bixiyaan waa kuwa markaasi deemaha ka qaatay bankiga k c b dhegeystayaal k c b m pesa iyo sidoo kale k c b mobi waa mobile vuma dhegeystayaal waxaa hadda lagaaga fadhiyaa inaad iska seexdo lacagta deynta ah lagugu leeyahay dhegeystayaal iyadoo bankiga uu kaa dhaafay lacag gaaraysa boqolkiiba konton haddii tusaale aad qaadatay konton kun dhegeystayaal shan iyo labaatan bankiga ayaa kaa caafiyey halka adiga lagaa rabo shan iyo labaatan kun inaad sidoo kale iska bixiso deymaha oo sidoo kale kugu dheeraatay kowdii disembar ayay soo bilaabatay in cafiska loo fidiyo labadi kun labiyo labaatankii dhegeysa sanadkeena soo dhaafne kuna eg bisha lixaad waa raalli hadaba bisha shanaad ee bishan waa bisha soo socota koob iyo soddonkeeda ee mey labada kun saddex iyo labaatanka bankiga waxauu doonayaa inuu mar kale cusbooneysiyo sidoo kalena dadka diimaha qaatay oo markaasi dhibaatada iyo baahyada kala duwan ay haysato uu ka saaro sidoo kalena ay qaadan karaan mar kale amaah mise deyn dhegeystayaal kana saaro liiska markaasi la geliyey ee madow oo markaasi c r b ga oo horey inta badan dadka ay culayso fara badan ku saaray kuna adkeeyey inay markaas deemo kale la qaadan karin dhegeystayaal bankiga waxa u go-aansaday ama garwaaqsaday inuu wax ka bedeli doono habdhaqanka iyo markaas lagu horumarinayo dubabixinta inta markaasi ka hadhay ama dadka markaasi dabcan deymaha oo sidoo kale ku adkaatay inay bixiyaan waxaana ku eg koob iyo soddonka bisha shanaad labada kun saddex iyo labaatanka waxaana markaasi cid waliba laga doonaya inay bixiso lacagta laga doonayo qofka deynta markaasi ka qaatay maadaama laba dabcan inta badan cid waliba ee deyn ka qaadatay countiga raalli hada cid waliba ka qaadatay kenya commercial bank ama kenya waa k c b bankigeeda inta badan bangiyada deemaha meel walba ay ka kala qaateen laakiin hadda waxaa inta badan uu leeyahay bankiga taasi waan kuu dhaafnay oo hadda lagaa rabaa inaad tixraacdo oo lagaa doonaya inaad iska bixiso lacagta lagugu leeyahay dhegeystayaal ma lagugu leeyahay dabcan ama lagugu daray liiska madow oo deyn ma qaadatay oo hadda ma bixin weysay ama kugu adkeetay inaad markaasi bixin weysay haddii jawaabtaada haa tahay bankiga k c b wuxuu ku dhaafay boqolkiiba konton lacagta deynta wuxuuna markaasi cusbooneysiinaya xeerka dabcan c r b oo qofka liiska madow ee la geliyo si looga saaro si markaas mar kale ugu fudaato inuu lacaga kale deen ka raadsan karo ama amaah kale uu ka raadsan karo bankiga weyba clean ayuu ku leeyahay bankiga waxaa keliya aad markaas u baahan tahay inaad samaysato waa inaad markaasi bixiso boqolkiiba konton oo ka dhiman oo ah si aad u hesho dabcan ama uga baxdo heerka adaba xeerka dhegeysale c r b ee si aad noqoto qof markaasi wanaagsan oo nadiif ah oo aan markaasi far aan ku far aan waa dabcan far aan ku far aan kusoo godnayn mise far aan ku jirin dhegeysal heli karo in mar kale lacago kale uu qaato ama ka qaato bangiyada ka faa'iidaysiga bixinta ama qofka inuu markaasi haraagiisa uu si wacan ugu nadiifiyo ama uu noqdo wax walba qof walba ka fog si u noqdo qofkaasi dhibaatada iyo culaysada ka saaran dhanka c r b u noqdo qof markaasi waafi u ah heli karo lacago kale dhegeystayaal intaa waxaa dheer haddii aad ku qoran tahay deemo kale oo markaasi meelo kale aad ka qaadatay waxaa lagaa doonaya si deg dega inaad ula xiriirto la hadasho mise qaab qoraaleedka ma whatsappkaad ugu dirtay lambaradan markaas aan ku yeerin doona dhegeystayaal waa lambarka eber toddoba eber waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber mise whatsappka waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba waxaa lagu leeyahay markaasi waa la wada xaajoon kartaa ma kcb keli aad bixin kartaa mise dhammaan boqol kiiba konton waxaa markaasi lagaa wada dhimaya kuwa deemaha markaasi kala duwan qaatay ee bangiyada kale iyo sidoo kale shirkadaha kale lacagaha deemaha bixiyo waxaasoo dhan adiga markaasi lagaa qancinaya dhegeystaal oo lagaa shaafinaya si markaasi aad u noqoto qof markaasi liiska madow laga saaray oo sidoo kale heli karo mar kale amaah iyo deemo kale kuna qabsan karo kuna horumar kale ku gaarsiin kara dhegeysta noloshiisa bangiga k c b waa dadkeena haddaba wixii wanaagsan anagana waa inoo wanaagsan yihiin ayuu ku leeyahay bankiga dhegeystayaal k c b bank for people for better saaxiibayaal aad ayay u mahadsantihiin dhegeystayaal bal mar kale barnaamijka dib aan ugu soo noqono iyadoo dhegeystayaal aad u tira badan qaadka telefoonada ku jiraan barnaamijka doonaya inay ka qayb qaataan dhegeystayaal intaana markaas dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan siinin mar kale aan dib u milicsano mise aan eegno waxyaalaha ee dabcan hadda aadka loo hadalhayo dhegeystayaal raila odinga ayaa markaasi mar kale dib wadanka ugu soo laaban doona maanta waxaana markaasi uu qaadan doonaa kulan dhegeystayaal ama grand rally dibadbax markaasi oo sidoo kale kaga hadli karo xaalada siyaasadeed waa xaaladda siyaasadeed ee cagran ee wadanka hadda ka taagan dhegeystayaal kadib markii bipartisan dhegeystayaal ee sheekadooda ee hadda hoos u dhacday oo sidoo kale wadahadal sax aan weli ilaa hadda aan ka soo bixin waana wejigii labaad ee dhacay dhegeystayaal tani ayaa hadda markaas u muuqataa in culeyska uu mar kale ku doonayo inuu ku saar ama culeyska mucaaradkay doonaya inay ku saareen xukuumadda ruuto waana waajibka uu hadda doonayo ugu weyn uu gudan doono tan markii dabcan uu doonayo waa waajibka ugu weyn uu doonaya inuu ganto waana tan ugu weyn hadda kulankiisa maanta ugu hore uu qabsan doona dhegeysan inta la gaarin labada bisha soo socotay ee mey haddaba maxaad maxay tahay waxaa markaasi hadda uu ka cagajiidayo madaxweynaha iyo weliba shakhsiyaadka halkaas asaga ku mathalayo ee xubnaha ee kenya kuwanza dhegeystayaal halkan waa qaab markaasi oo weerar istaraatiijig ah ay doonayaan dhinacyada kala duwan inay markaasi maskaxiyan iskugu qaadaan dhegeystayaal ay cid waliba iskugu ogolaato ciddana ay doonayso shakhsiyaadkan in waxay soo bandhigaan inay ogolaato halka kuwa kalena waxay soo dhigaan inay ogolaato laakiin taasi sida qaar khubarada siyaasadda kuwa ka faallooda ee inta badan ay ka shaakeynayaan ka hadlayaan leeyihiin inay tahay mid markaasi lagu kala bixi doono ama sidoo kale lagu kala dhaqaaqi doono haddii taasi ay sii socoto oo lismari waayo oo sidoo kale xukuumadda ay noqoto mid markaasi ka dhaga furaysato ama sidoo kale aan u ogolaanin xaaladaha markaas ay soo bandhigayaan qaybta markaasi mucaaradka dhegeystayaal waana tan hadeer laaila uu asaga xubnihiisa ama shakhsiyaadku asaga mathalaya ee dabcan xukuumadda kala xaajoonayo ee ku adkeena u leeyihiin in markaas insan dhaqdhaqaaqin oo sidoo kale wax weliba isan ogolaanin dhegeysta waa sida hadda adkeynayso wadahadalka uu sidoo kale sii dhabadheeraaday wejiga saddexaadna markaasi loo ballansan yahay inkastoo hadda laakiin keliya uu sheegaya mucaaradka raila odinga ama waa azimiyo la umoja dhegeystayaal ay sheegaysa in xukuumadda ruto amawaa kenya kuwanza keli u noqon karto halka wadahadalka uu socdo iyo sidoo kale mudaaharaadka inay markaas iswaafajin doonaan ee sidaasna u noqon karto ama u arko xal markaas ay ku nisqaamin karto wax waliba ama wax waliba isku adkeynayso si dhibaatada iyo xaaladahan markaasi wadanka uga baxo una ay u arkaan in xaalad adag ay ku jiraan wadanka qaabka mucaaradka wax u fiirinayaan dhegeystayaal waxaa leeyahay in bog markaasi cusub raila uu doonayo in uu furo waana boga markaasi ogoga leeyahay raila waa boga waa bog cusub oo ogoga leeyahay sidii markaasi xukuumadda ruto uu ku wiiqi lahaa dhegeystayaal dhan weliba sida khubarada siyaasadda ay karayaan laakiin dhan kale oo mid ka mid ah siyaasiyiinta ah oo sidoo kale horaan siyaasi usoo ahaa sidoo kalena inta badan aada uga faallooda siyaasadda kana soo hormuuqday mid ka mid a telefishinada ugu weyn ee dalka wuxuu asaga sheegayaa ama uu leeyahay haddii raila dabcan sida uu hadda u muuqdo uu ku wado sidoo kale dowladda isku adkayso ama ay isku adkaadaan waxaa noqon doonaa in markaasi la kala bixi waayo oo sidoo kale xukuumadda ee ruto culays ay dareemi doonto haddii markaasi lagu qaado dibadbaxyo haddii lagu qaado dabcan mudaaharaadyo lagu qaado haddii sidoo kale lagu soo jeeday indhaha caalamka ama sidoo kale lagu soo jeeday dadka shacabka waxay noqon doontaa in awooddiisa iyo sidoo kale sida nidaamka uu ku soo galay ay adkaan doonto dhegeystan iskuhoramaadyada xooganna ay dhici karayaan laakiin hadda waxaa leeyahay tanaasul keliya ayaa markaas looga fadhiya laakiin tanaasulka ayaa hadda keliya u eg meesha keliya oo dabcan aansan u ekeen ama tanaasulkaasi ku adkaysanayaan waa dhanka saafarka dhegeystayaal ay ku adkaysanayaan kuna andacoonayaan in markaas aan la furi karin saafarkaasi una taalo oona tahay mid markaasi madax bannaan hay-ada ee u qaabilsan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c adkaynaysana xaaladahan oo sidoo kalena sheegaysa in markaas aan la furi karin saafarka uuna noqon karayso saafar keliya ee loogu talagalay wakhtiyada ay eegi karaan guddiga doorashooyinka xubnaha i b c laakiin taasi ayay u arkaan xal u muuqdo ee guddiga dhegeystayaal waa guddiga dhegeystayaal waa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c in ay keliya u arkaan xaabka ugu wanaagsan ee qaabka lagu horumarin karo laguna socodsiin kara dhegeystayaal nidaamkaasi haddaba ma socon karaa oo dabcan dowladda ma ka dhegeysan doontaa in saafarka la furo hadda maxay isku hortaagan yihiin oo waxaa keli ugu weyn ay tahay in saafarka ama kaydska ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay ku adkeysanayaan dabcan gudiga ay ku adkeysanayaan qeybta markaasi garabka kale azimiyo laomoja ay raila hodinga uu horkacayo in markaasi halkaa la furo taasi ayay leeyihiin in wax waliba caddeyn rasmi sac ah ay u arkaan inay halkaas ay ku kaydsan tahay waa caddeemahe waa caddeemaha habka loo codeeyey habka natiijooyinka u soo dhaceen iyo weliba in laisku fiiriyo laisku barbardhigo natiijada rasmiga saxda uu ku dhawaaqay oo fulajo bukati iyo sidoo kale natiijada halkaasi ku jirto inay markaas iswaafaqayaan haddaba taasina way ku adkaanaysaa dhegeystayaal oo xukuumadda sidoo xitaa khubarada siyaasadda ay inta badan kuwa ka faalooda ay sheegayaan marka maxaa xal mar kale noqon doonaa maxaa xal u noqon doonaa haddii ay ku adkaysanayaan kuwana ay halkaasi taagan yihiin kuwana ay leeyihiin ma dhacayso kuwana leeyihin way suurtagal oo ay dhici karaysaa maxaa xalla marka maxaa weji ama tilaabo kale ee markaasi u furan xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka ilan waa in markaasi la kala roonaadee eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabarada sida tooska dhegeystayaasha daqiiqadaha soo hartay ay oga qayb qaadan karaan dhegeystaha qadka telefoonka iyo barnaamijka dhegeystaha ku jiro ee saaka inoo daahfurayo walaal soo dhowow waa ku salaamaya magacaaga
haaruun saaq cala dhaabo haaruun halkay ku sugan tahay
maamulka mandera haye
waa lagu fican yahay alxamdulilah mhm barnaamijka la socotaan filaya ha haye ka qayb qaado
adeeg adeeg barnaamij kumiya maya maya raali noqo barnaamijkan ka hadlaynaa siyaasadda dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal weli waxaa ismari la ah mucaaradka iyo sidoo kale qeybta markaasi azimiyo iyo sidoo kale waxaa ismari la xukuumadda waxaana hadda dhegeystayaal sida warbixinada qaar ay soo baxayaan sheegayaan in inta badan hadda meelaha lisku marila ay yihiin dhanka saafarka mise kaydka dhegeystayaal ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c taasi dowladda way ku adag tahay halka dhanka mucaaradkan ay u muuqato ay leeyihiin waa mid fudud oo la furi karo la eegi karo la fiirin karo laakiin sidee arrintaasi iskugu faqi dabcan iswaafaqi kartaa ama ay isku ogolaan karaa sideena markaasi laba shakhsiyaadkan ay u kala roonaan karaan ama haab kale oo weji kale ma jirtaa arrintan ay u fudaan karta dhegeystayaal ogsoonow mucaaradka haddana meel kale ayuu wax ka fiirinayaa wuxuu leeyahay afar iyo tobanka maalmood markay dhammaato dabcan ay qabsadeen ay qabsadeen governoraasha dalka ama waa governorada dalka ay qabsadeen si deg deg ah in lacagaha khasnadaha ay ku soo geliyaan haddii taasi dhici weyso waxay markaasi qaar kale hoose sheegayaan inay markaasi ku biiri doonaan mucaaradka si taasi aysan mar kale u dhicin ama ay u dhicin maxay markaasi hadda dowladda dabcan la gudboon oo la haboon inay markaasi wax badan ku soo fakan lahaa qaarkood inay iska difaacaan ma dhanka dabcan governayaasha dalka ay leeyihiin inay markaas iska moosaan ay leeyihiin wixiina waa diyaar ee la okaadiya ama dabcan dhanka kale inay haddana kala xaajoodaan mucaaradkay leeyihiin saafarka waa la furaya ama wax walba sidee ku haboon sidee markaasi haddana garta ay u wada qaadan karaan dhanka mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda qadka telefoonkan siinaya walaal soo dhow magacaaga haye fikirkaada saaxiib soo dhow magacaagii shaalka ku sugan tahay haye mhm ma aha qaadasho ma aha saaxiibo tan waa inaad deyntii marka hore bixisa waaye mid qaadasho ma ahan waxaa laleeyahay deymaha marka hore iska bixiya deyntii dadka hore qaateen waay haddaad bankiga ka tirsan tahay taasi bankiga kala xariiri kartaa meeshaad ku sugan tahay saaxib xigaa kale aan siiyo barnaamijka walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh
maxmed cabdulaahi barquuqe soo dhow maxmedow waan dhawaay barnaamijka daa u gudagala ahey
kanaal adoo biyaha ka moosisado kanaal kale kugu soo fakado mhm biyaha inay ku qaadaan baa halise haye
marka horta maxaan dhihi lahaa kanaalkan gafanayaasha dawladda iska xirto kadibna
kadibna saafar la furina ma jirto aha wixii kale uun waa hadal iyo dalka dan dantiisa uun haddii saafar la furo wax inuu soo baxa laga wax hadduu soo baxana qalalase iyo dhibka yaa sii siyaadi haye
markaan maxaan dhihi lahaa kanaalkan gafanayaasha waxa ha iska xirta af kula heshiisaa iyo afka malab u maraysaa iyo lacag u gelisaa mhm gafanayaasha iyo naftooda waa la haystaa oo waxa mudaharaada socday waxa mushaar baa wayne iyo waxa shaqaalaha shaqa laga eriyo waa waa la yaabi haye
marka maxaan dhihi lahaa gafanayaasha kanaalkooda la iska xiro middan saafarsigan la joojiyo mucaaradkan iyagana waa hadalka ay- xaggi xaggaba ay ku jiraan iyagana taa ha laga warsugo waa tahay waa sax laakiin eh, markaan dhankan usoo noqono eh, saafarka weli waa dabcan waa- cid weliba way is adkaynaysaa kuwana waxay leeyihin way fududahay waa mid sahlan oo waa la furi karaa kuwana waxay leeyihin mid la furi kara ma aha waa mid adag
mid kee la qaadanaya marka
mid adag waay mid adag waay sababtoo eh mhm
wax horta haddii la sameeyo horta shaqa la qabto horta khalad lagama waaynayo haye
haddii asalba loo furo oo khalad la arko maxaa la- maxaa dhici karaa haye laakiin qaladka waxay sooma hadda ay ka qaylan leeyihiin waxaan rabnaa inaan isku ogaano natiijada saxda rasmiga uu sheegay eh, dabcan oo fulaja bukati iyo tan keydka ee ee saafarka ay aruurisay
maya maya taas miyahu eh, hor ha loo socdo annaga ma- abaaro badan baa soo marnay laakiin waa dabcan hore ha loo socdo weli waa dabcan haddii ay is adkayso dowladda ogsano haddana mucaaradka dibadbax wuu sii wadi doonaa wuu sii socon doonaa wuxuu leeyahay hadda waxaan is- dabcan kulmin doonaa wadahadalka iyo sidoo kale mu- een, dibadbaxyada marka see waxa markaa ay u kala soconayaan ilan waxaa loo baahan yahay xal
hal baa loo baahay kollayta raggan hadda maanta ku shiraan waa himbiyaashii waddanka usoo shaqeeyeen Mm, loona soo doortay xilli ay sasaaraan oo waddanka si da- dan shaksineed dan dalka iyo dadka oo dhan oo eh, ha ku taliyaan si eres ani adi maxaad ku talin lahayd
ani maxaan ku talinaha inay saafarsi waxaan dhanba doorashada inta iska daaya duqanna aarko cidiisa iska jooga bal ha- waddankana loo shaqeeyo cid waliba taas way jeclaan lahayd inay saa samayso oo duqan raalli noqo oo walaalo naga aamuso laakiin yaa ogolaanaya marka
waxaa garaanay mala kubaxiraha waa tahay aad baad mahadsantahay shukran eh, dhegeystaha kale qadka telefoonka c o eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhow magacaaga alo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
xaaji roolo yuusuf akad waa ku salaam xaaji rowlo waan ku salaamaya in badan aniguna
daawadu gula gala haye xaalad waa arkaysaa
horta xaaladda meel xun bay mari haye
horta raadla hal uu ku riyoonan aan dhihi lahayn haye maxaa maxay tahay hasha
halka waxaa baa geedka hal furguleeyahay haye
ma suurtagelaysa si aan aaminsana haye maxaa suurtageli karaa marka
waxaa suurtageli kara aha
waddanka horta waa waddanka dadka o dhan u wada dhexey haye
wax walba waxay ku fiican tahay nabadgelyadii maslaxada ay ku fiican tahay aha
ilaa waxaan malayna shan iyo labaatan sano soo taagnaa mhm
hadda ka horna ilaahay umuuqan hadda ka bacdi waxay noqon doonta waa meeshaas haye
marka horta midda iyada oo keedka hal fur uu leeyahay mhm
inuu ka tanaasulaa ayay igula habboon tahay haye
midda labaad mhm
madaxweynaha wax badan baa ka qalda isaga laftiisa haye waddanka oo dhan waa isku xirxiri mhm
waxaan maqlay hadda countiga laftiisa oo maqlay hadda taa- countiyaasha haddii oo hadda shaqa joojin ay sameeyaan banaanbax ay sameeyaan afar iyo toban maalmood waxay leedahay haddii lacagahaasi si deg deg waxa noogu soo gelin waayay qisnadaha
aha dabcan waa dareemi kartaa dee waxa naga waxa waxay na- waxaa naga filato
dharbaxa xun baa horta ku dhexaysa taas haddii dhacdo horta dharbaxda ma ka noqon yaa marka meeshaasi fursad oga soo baxaysaa
rayla rayla saaid baa ka faa'iidayna bariskiisa dabka si baan u koraa marka muxuu marka dambe ogolaanaya marka ma- xukuumad maxay marka dambe ogolaan doontaa
horta waxay oqolaan doonta alla waclama socda horta cilmi qayb baa allaa oga haye laakiin macnaha waa horta nin siyaasi oo reer magaal baa ninka u malaynaya hoogaa waxaad moodaa inuu xerxeran yahay haye
xaalad badan ba isku xeran hadda dad masaakiin waxaa jira lacago curyaa qaadan jira odayaal qaadan jira masaakiin qaadan jira wixii oo dhan hadda waa lalaay haye
sabab ay ku dhacdeen ma naqaan haye
mishaar maxaa maqlaya lama qaadan amaanood aan maqlaya sax oo waa la waayabo waa la waay haa bishii saddexaad dad mishaar aa qaadan aan maqlaya Waa oo sax.
hala dulqaatay laleeyahay Aha, inkastoo hadda loo geliyay qaarkood la sheegaya haye haa aha
marka waxaan dhihi lahay ruuta horda ha isu soo dabciyaan dhihi lahay asaga ha isdabciyo ha isdabciyo oo waddanka macnaha siyaasad furfuran waa kula dhaqmo laakiin eh, eh, ka waran roblow haddii ay ku adkaystaan eh, mucaaradka oo la mari waayo saas lagu kala dareero eh, in ayaga ay ku go-aansadaan in la furo saafarka maxay dowladda dareemi doontaa mise wajihi doontaa
dee haddii taas ay ku adkaystaan waxaa imaana horda rashuba u imaanay haye
rabsho hadday imaadana horda asaga laftiisa xukuumaddiisa macnaha ma soconayso mhm oo waddanka waa xirxirma oo dhaqaalihi waa burbura oo dawladda ma shaqaynayso haye
marka macnaha waxaa waaye waxaan raaciyey laftooda hadda rabsho hadday imaado wax dan oo ugu jiro mhm
ma lahan mhm
marka ka laada ninkii dawlad beri waa tala layiri amaha lamiyuselana kulley beri waa kale shan beri hadda shan sano waa shan beri aha
bayda awal waa iska safra
aha ha iska dulqaad aad baa mahadsantahay saaxib shukran aa kuma aad uu mahadsan yahay saaxiibkaasi aragtidiisa fikirkiisa saliimka waxaa noogu mahad celinaya xigaha kale qadka telefoonka siinaya weli waa lishayaa walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu wabaka tee tahay shukran waan s- waan fiicanahay aadan bishaar waayo meeshii baadiyaa jooge haye adanow
saafarka in la furo asaga maxaa loo diidaya horta ninka furaya awal
wuu joogaa ayaa muxuu diidaya asaga inuu furo laakiin amar in la helo soo ma ahan iska fur ma ahan ya in amar la helo soo ma ahan hadda ninkii amarka bixinayo oo saafarka furaya sooma joogo wuu joogaa ayaa ninkaa inuu amar ma saafarka furo oo wixii lagu ku jiro la arka muxuu diidaya laakiin in la- in nidaam la maro soo ma ahan soma ka horreysa nidaam in la maro nidaamkana in la maro oo saafarkan la furo horta yaa fiican haye maxaa meesha ku jiraa laleeyahay meesha wixii ku jiro way soo bixi doonaa markii saafarka la furo aha wixii hadday sax yihiin haddii waaba ninka waaba loo hambalye haye ninkaa ragga uu qanci haye hadday isdabamarin jirtana haddii waa iidana banaanka imaan haye anaga waxaa ila qaldan ninka saafarka ku dhegan oo lama furayole ah.
ninkaas hadda aniga ila qaldan ha laakiin maxaa laiskugu adkeynaya saafar korka marka hore
saafarka haddi waxaa lasku adkaynaya ah.
ninka haddi mucaaradke ah.
wuxuu aaminsan yahay inuu asaga maaragtay xaggiisa ay baasha martay ha sax oo wax laska maaragtay ninka ragga uu xifdamayo meesha u weynay haye ninka meesha u weynay hadda ninkaan mucaaradkan mucaarad ay ahayn anaga waa la soconne aha marka wuxuu leeyahay xagga ninkaan buu leexiyey aha
marka wuxuu leeyahay marka wuxuu rabaa wixii meesha ku jira in la arko ha
waxaan oo dhanba hadda maciishad baa kor u kacday iyo waxaas hadda ay sheegayeen ah.
kulli horta waxay ku soo aruursanaysaa saafarkaas oo wixii waa laga soo gudbi doonaa laga soo wareegi doonaa tan ay marka noqon doonta in laismari waayo Ah, wax walba markay ka soo hadlaan oo wax walba soo hadlaan iyaga dambe waxay mudanays xidhi doonaa saafarka in la furo ma ogi laakiin hadda waxaa laleeyahay inta wada hadalka uu socdo waxaa wehlin doonaa dibadbaxyada iyo kulamadaas ayaa wehlin doonaa maxaa- see marka la- saafarka loo furaya soo marka hore ma haboona in la dhegeysto dadka wixii soo baxo natiijada soo baxdo kadibna wixii soo baxo haddii lagu heshiin waayo dibadbaxyada ay socdaan ama halkaas ay kasii bilaabato horta dibibaxa bibilaan horta ay ku qaldan yihiin haye waxaa fiicnay horta wada hadalka ay ka warsugaan laakiin waxay leeyihin waan ku xoojinaynay leeyihin si dowladda ay usoo dabcan dib u- ay usoo dhacdo
haddii hadalka hadalkiyaaba socdaaye ah wada hadalka u horeysa hadii laga bilaabo saafarka ilaa haddii la furo ah ninkaan horta banaanbax ma ay qaadeen haye saafarkii la furlaya miishow baa laga dhigay haye ayaga anjeedaha u horreeya waxaa rabay inaan saafir noqdo ha marka saafarka maadaama oo loo dambaysiin aha oo loo soo marin marin rabin aha marka nimanka waxay arkaan saafarka in loo dambaysiin oo lasoo marin rabin ay arkaan ha baltan ka waran ayadana gabanayaasha oo hadda ayadana sheegayaan afar iyo tobanka maalmood haddii lacagtii ay heli waayaan ee, dabcan inay culays dowladda kusoo food leedahay
gabanaha xaqooda ka maqan nin walba inkasta oo keenyan xaqiis inuu inuu raadsado xaq buu leey sooma bal ka war hadday gabanayaashii iyo mucaaradka is aruursaan mise is- ee, ee, is aruursaan maxaa dhacaya marka culays weyn baa ka imaanay oo dawladda uma roono haye dawladda iyo dadweynuhu xuronta ana naftaana nooma roono duurka joogno haye
marka dadweynaha iyo dawla dawladda hadday isku dhacdo maxaa marka dowladda u roon
dawladda waxa u roon wax walba in heshiis lagu dhameeyo heshiis lagu dhameeyo oo kafaryaalku waxay taban ayaan kulli loo wada geliy iyo iyo mucaaradka iyo mucaaradkaba maxaa u soo haray marka ayaga
ayaga wuxuu soo haray waa la arki wixii oo la arki markay horta gafaryaalka ka qanciyeen ah mucaaradkana ay qanciyeen ah iyagu waaba la heshiiyeen ma ogta laakiin laakiin saafarka laguma heshiinayo soo ma ahan ya saafarka laguma heshiinayo saafarka kaydska saafarka saafarka haddii lagu heshiin waayo oo gafaryaalka lala heshiin waayo Eh, hadda dawlad ma jirayso waa dadweynihii meesha ku rafaadi aad baa umaadsantaa saaxiib shukran maasantaa adeer aad baa umaadsantaa ugaas umaadsan yahay saaxiibkaasi quruxda sida wanaagsan fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay walaal soo dhowow magacaaga ii sheeg ismaaciil barnaamijka waa la socotaan filayaa haye waa sax ninka meesha fadhiya la rabaa inuu arrinta xalliyo waa ninka marka meesha fadhiya ninkee way haa sax mhm haa marka maxay haddii dhanka dowladda egypt maxay iskaga indhatiraysaa oo marka dood iyo hadal badan loo gelinaya marka wixii la- wixii la si- wixii la adkeeya sii adkaadaa haa sax aad iyo aad waa tahay waxaa dhahday waxay ii sheegtay in la fududaysanayo maxaa la fududaysanay yaana fududaystay
waxaa la fududaystay wadahadalkii markii hore ee, in ee, nimankii halala hadlo nafteeda ayaga sidii wadahadalka u rabeen dhinaca dawladda markaa fiirisan waa inay ay aada gaar uga hena ka muuqato haa sax
marka hadda laakiin wixii waa lasoo dhaafay oo arrinta waa adiga ninkan waxaa la dhahay lafad dhawaad barta ma jiidaana la dhahay wixii kusoo jiido hadda sigaaba sabab loo laaya mhm
nin wey ani waxaan dhihi karaa ee, dawladda kuley ninka hadda xukunka asaga la jirtaa bahasha asagaasaa wax halin kara adiga haddii wax lagu dhiibo adiga aad dadka iska mustacin waysid wax halin waysid markaas adigaa ee tare marka waxaana ugu horeysa hadda kaawasiida meesha naglaana ka jirta aad iyo aad marka ugu horeysa taas inuu haliyo marku taas haliyo kabacdi ee, bahashaan hadda waa la furaa laleeyahay waxaa ka horeysa in daacadnimo lasu muujiyo labada dhinacba oo ninkaan hadda meesha oo kursiga ku fadhiya daacadnimo u muujiya ee, ninkaan hadda la dhaxay aragkeenaan oo hadda ay ka cabaadayeen intiisa. aniga waxaan rabi lahay ee, fiidkaan horo in ballantiga dib loo dhigo oo dad kale ase ayaga naftooda dhinacooda nina laga sheegaya ayagana taas ay ka reebaan oo dad halka ee, maaragtay oo oo laba dhinac oo caadi ah la keenay hadii adig wax uun isla doodooba saasaas laakiin haddii ani meeshaan madaafa an dhaha adna hadii dhahda aniga haddii dhahdan adeeg ku taala haddii dhahda adna ma shaqaynaysa adna waan ku dhiga sababtoo ah ninkii waxaayo unbay wax kasii halaabaya maoga ninkaan waxba hayn waxba kama halaabaan Ah, magacaagi ii xasuusi
ana ismaaciil aa la yidhaha ismaaciil saaxiib aad baa umaadsantahay wajara ku sugan tahay
haa aad baa umaadsantaha saaxiib nin siyaasadda la socdaa tahay shukran waa tahay umaadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowow magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa dhimbil xaafadda silii dhimbil soo dhowow saaxiib
waa dhowahay horta hadiin arrinta gudogalo Mhm.
horta arrinta waa ninka ood diidi waayo ood kala dul saaro waa ma garatay haye
horta magaalada caasimadda hadda nairobi waxaawaay forty seven countiga ay ka- u tahay caasimad inay caasimada dee burbur ku imaado oo maandha maandha iyo rabsho laga kiciyaa waa culeys weyn marka een, wixii dhacay waa soo dhaceen waxaa layihi tagta waa tagtay mid digtoo taagan baa laga hadlaya hadda madaxweynaha waxaa la haboon inuu la hadlo rayla oo maaragtay la la fadhiisto een, een, la wada hadlo la wada fadhiisto oo maaragtay laga wada hadlo midda kale madaxweynaha ee waddanka mm, ee, ruto waxaa la rabay inuu rayla asaga si caadi aqooni ahaan u qaabilo u yeero u dhahaniyo rabshadan jooji mitinada iyo baarlamaanka iyo wada fadhiga kalena ay wada socdo oo si toos uwada hadlaan labada qo- laba qofna ay si codolka yimaadaan midda labaad oo hadda kusoo biirta waxaa waaye dhakhaatiirtii waddanka ayaa lacag la-aan ah dadkii ah waxay la dhimanayaan maaragtay een, xanuuno oo istaallo badan baa hadda een, loo joojiyey lacag la-aan Ee, midda la- saddexaad countiyaashii laga joojiyey lacagtii dee wixii dhan Mm.
ay soo raaceeno countiga lacagtiisii ma haysto ee, ungadii yaa kor u kacday dawlad maciishada kor u kacday hayle goonahaan u qaylina wuxuu leeyahay waa la axaday oo saana dheelay oo kanayo saafaaga hala furo marka haddii waxaan kule ay isbiirsadaan dhib weyna ka dhacaya meeshan marka waxaan dhihi lahaa aan ku talin lahaa aniga ra'yi ahaantayda madaxweynaha ha la fadhiisto
raila ninka raila amolo odinga Mhm.
ha wada hadlaana Mhm.
kabacdi ayadoo wada hadalka socdo Mhm.
madaxweynaha iyo raila horta is arkeena ninka madaxweynaha ah waa asagaa wadanka mas-uulka ah Mhm.
asagaa xil ka qaaday asagaa wadanka u dhaartay waa inuu asaga sameeyaa mas-uuliyadda ugu weyn asaga saaran tahay waa inuu la fadhiistaa ninkaas asaga ah had railana dee waa ninka mucaaradka wadanka hadda maanta bushi- bushishinka asagana waa inuu kalsbiisi qaataa oo maaragtay uusan wadanka burbur uusan u horseedin u qaata arrimaha ugu habboon oo ugu wanaagsan haddu maandhamaandhay ama wax kicinaayeen ama rash kicinaayena waa inuu wax qaab dastuuri ah wanaagsan ku sameeya hadda soo dhaweyntiisa bes ah maanta baarlamaanka eh, goromada qaarkood u xiran yihiinoo oo wadooyinkii in la mara la waa- laayahay marka waxaan dhihi lahaa arrimaha wadahadal ha lagu soo dhameeyo laakiin dowladda eh, madaxweynaha wadanka ruto waxaan ka codsanayaa lacagta saafa lacagta kauntiyaasha in fasax kauntiyaasha dadka kontraktyada ku jiray dadkii oo eh, wax suganayay dadkii ilmaha ku biilanayay haddii kauntiyaasha lacagtooda la bixin lahaa xataa wax kasta qof kasta mishaar uu qaataa ilmihiisa caruurtiisa iyo ku biilaa iyo familkiisa shukran waxbaa raqiisi lahaayo waxba waxba hagaagi lahaa marka waxaan dhihi lahaa lacagta iyada hala fasaxo sababta lacagta kaunti haddii la haysto waxaa xirmaya wax kasta marka en, aad baa umaadsantahay saaxiib waa hagaaga dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay dhegeystayaal ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhammaantiin waa taaga- waa tahay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waana barnaamijka hogaanka dhegeystayaal saaxiibayaal intaanan dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinin dhegeystayaal markan iyo ogolaad inaan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ka ah macaamiisha waxaa markaasi la ogeysiinaya waa kuwa markaasi ku xiran mise markaasi eh, lacagta amaahda mise deenka ka- deynta ka qaatay bankiga k c b bank dhegeystayaal in imikan la ogeysiinaya war farxad leh la ogeysiinaya loona sheegaya in boqolkiiba konton laga bixiyo kontonna laga doonaya haddii inay iska bixiyaan lacagta deymaha dhegeystayaal ay ku- ay ku leedahay bankiga deynta weli ka maqan ee bilo- ee dabcan lasoo bilowda kowdii disembar labada kun saddex laba iyo labaatanka ilaa iyo koob iyo soddonka ah ee bisha meey ee ku eg labada kun saddex iyo labaatanka ah bankiga wuxuu markaas horeba u cusboonaysay xerarka deynta mici dabcan sidii qofka mici uu ku bixin lahaa ama qofkii ku adkaaday inuu bixiyo dhegeystayaal hadda ayaa laga doonayaa in ha- dabcan laga qafiifiyo deymaha moobilka oo qofka uu horaanba laga xayiray mise oo la geliyay liiska madow ee c r b usoo maray dhegeysta heerarka amaahda qofka bankiga wuxuu markaas go-aansay inuu ka bedelo habdhaqanka si loo horumariyo dib warbixinta ee ka hadhay qaab dhisme- dabcan waa qaabka dhismeedka ee horaanba lagu heshiiyey in sidoo kale qof walba uu ku bixiyo deymaha uu bankiga ka qaaday isagoo bixinaya boqolkiiba konton kontonka kale laga dhaafay mise laga cafiyey koob iyo soddonkii bishan ama koob iyo soddonka bisha soo socota ee may ee labada kun la saddex iyo labaatanka waxaa cid walba laga doonayaa in ay markaas iska bixiso deymaha hadday ka qaatay k c b m pesa iyo k c b mobile vuma dhegeystayaal deymaha si markaas cid walba uga badbaado dhegeystayaal waxyaalaha markaas kusoo fadla sidoo kale uga hesho ama uu cid walba ay fursad mar kale u hesho si deynta ama amaahda mar kale u qaadan lahayd ma lagugu daray dhegeysta liiska madow inaad markaas bixin weysa deynta ah, markaas aad ka qaatay shirkadda ama bankiga k c b bank dhegeystayaal bankiga k c b waxa uu markaas ku dhaaf dabcan uu ku dhaafay mise uu ku cafiyay boqolkiiba konton lacagta deynta wuxuuna markaas ku cusboonaysiinaya xerarka c r b wuxuu ku leeyahay weba ukukilinsaasa c r b waxaa keliya markaasi aad ku bix- u baahan tahay inaad samayso waa in aad bixiso boqolkiiba konton ee kaa dhiman oo aad eh, eh, sii sii haysato herarka ama xer- kaararka c r b ee wanaagsan ka faa'iidaysiga bixinta nadiifi dabcan iska nadiifi ama kana- ka saar dhammaan haraaga meesha adigoo kugu haray si aad u noqoto qof clean ah qof saafi ah oo markaas aan deyn lagu lahayn sidoo kale looga saara liiska madow ee c r b ga inaad taasi waxaa kuusii dheeregeystan haddii aad u qor aad aad ku qoran tahay ama sidoo kale aad meelo fara badan aad faraha gelgelisay oo deymo fara badan aad ka qaadatay kuwana adkaatay inaad bixin weysay si degdeg ah lambaradan aad la xiriiri kartaa dhegeysa lambarkan oo ka bilowda eber toddobo hal hal eber sideed toddoba eber eber eber lambarkaas si toosa u wici karta waa eber toddobo hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka kale whatsappka aad kala xiriiri karta mise kala hadli karta ama qoraal aad ugu qori karta waa eber toddobo hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba waa dabcan wada xaajood in la sameeye bankiga k c b wuxuu kuleeyahay k c b bank for people for pe for for people for better ayuu ku leeyahay bankiga k c b haddaba oo lacagtaasi deynta iska bixi aa uguna dambeyn doonto koob iyo soddonka bisha shanaad ee may sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal waxaan dib ugu soo noqona tobanka daqiiqa inoo soo hartay barnaamijka dhegeysan iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan qaadka telefoonada hadda ay ku jireen mar kale aan filaya inay ka qayb qaadan doonaan dhegeystayaal aragtida fikirka dhegeystayaal haddaba maxaa markaasi xukuumadda ruto la gudboon iyo sidoo kale mucaaradka ileen markaasi mindi mindi ku taag xal ma noqon kartee xaaladaha ma tahay inay markaasi dowladda iyada markaasi wax walbo ay u dulqaadato ileen ayadaa markaasi looga fadhiya xaaladahan ileen hadda lismari layahe inay saafarka furto iyo inay furin iyo weliba qaab kale oo markaas ku haboon ay ku qan- ay ku qancin karto mucaaradka si markaasi dhibaato iyo rabshada markaale as- wadanka uusan uga dhicin maxay tahay sababta markaas iyadoo wada xa- xaajoodka wada hadalka ay markaasi ay la leedahay mucaaradka ee dhanka xukuumadda ee haddana mucaaradka ay usii wadaan dibadbaxyada ee ho- markaale la cilaamiyey bisha labadeeda ay soo socoto ee may maalin talaado ku beegan dhegeystayaal maxayna markaas u dhimi doontaa wadahadalada oo dowladda sidoo kale ma sii adkeyn doontaa sidoo kale sii xoojin doontaa afar iyo tobanka maalmood ee ma- dabcan gabaranayaasha dalka ay qabsadeen in lacagta ay ku ee dabcan qasnadaha lasoo geliyey mise akaawniyada- akoonnada loo soo geliyey kawntiyada haddii taasi ay dabcan ku fashilmato maxaa sidoo kale ay dhici doontaa ama tilaabo xoogee dhan mar kale ay qaadi doonaan gabaranayaasha dalka ma taageeraysiin doonaan raila odinga si markaasi ay dabcan shuxuurta xaaladaha markaas loo dareensiiyey ruto maxaa hadda markaasi habboon eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambarada sida tooska walaal soo dhowo barqa wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga waa mallow ka soo hadlaa buruburu mandheera ma garat soo dhowo malow
horta waxaan raba walaalow in wax yar maaragtay aan kala bixaan rabaa marka waxaa horta waxaa waye dhibkan hadda ka jira wadanka waxaa waaye eh, markii eh, dowladdii hansha ku jiri jirtay uhuru iyo raila waa un ka dareen ma garatay
kibaki iyo raila ha Uhuru- eh, Ra- Ra- raila iyo uhuru Kib- oo dabcan tii aad u dambeysaa ka hadlaysaa ha tii haddaan ka hadlaya waxaa waaye eh, maalintii waxay qaadan jireen laba bilyan iyo bar ay maaragtay loan qaadan jireen domestic loan haye
markan eh, waxyaabaha maaragta ay ka hadleen waxaa kamid ah cost of living maciishada kor u kacday kow dheh haye uungada kor u kacday uhu dadkii la xirxiray maaragtay mudaharaadka destruction sameyn oo la xirxirin lasoo daay haye nampartisan toxi dadka ka baxsan maaragtay labada maaragtay xisbi u d e maaragtay oo odm dad ka baxsan in maaragtay eh, shirkil maaragtay loo yeeray rabaan ma garat uhu tan kalena waa saafad i b c uhu
tan horta eh, midaan horta waxaa waaye wixii hadda eh, eh, dhibka keena waxaa waaye saafad waa waxaa saafadina waxaa waaye eh, horta ruto mahay waa i b c hayse ma garat uhu
arrintii saafadna waxaa waaye maxkamada go-aamisay waa laga baxay uhu
namperson toxi lama didin Eh, tan kale waxaa waaye eh, tii oo dadkii la xirxiray lasoo daayay waa la sameeyey cost of living waxaa waaye hataa daa maanta wadankan loo dhiibo Ra- ah, raila wadankan maaragtay kama qabsani kara eh, within short time uhu
dhibkan waxaa waaye marka hore eh, te- markay ka ba- maarata dowladda lagu wareejiyo waxaa waaye qasmada treasury shillingku ma jirin aye eh, domestic borrowing la sheegaan waxaa waaye waa bankiga maaragtay i m f maa kuwi wadanka deen laga qaadanayo oo niminkan waxay sameyn jireen account bankiga deenka laga qaadanaya kooda waa lacagta lagu kala geli jirtay ma garata Mm.
ninkan wuxuu yiri wuxuu sameeyey haddana dollar badnaan kasoo galayo male wadanka ileen waxaana ka dibid u dhoofinayna male ma garata haye markaan eh, maadaama dowlad dibid ka imaadaynin oo maaragtay musaacadii oo loomihii la deemihii la qaadan leestaaji cost of living dibid ka noqona ma garat uhu tana keentay in county lacaga waasileen waxaa waaye domestical loans waa la diiday imfdnt dibadda laga qaadanaya waalidii leen waxaa waaye niminkan marka hore dawladda wareejinayeen waxay sameeyeen loan daymi lasoo qaadanaya waxay majoor ka dhigeen waa twenty twenty three march Mm.
in la- in lacagta la bixiyo markan k r a lacagta ay rumaysin laga qaadanayo waxay rumaysin waxaa waaye one point four trillion shillings waa Mhm.
ugu yaraan one trillion waxay deynta la bixinaya Mhm.
horta dhibka waxaa keenay tan markan uu raylan waxaa waaye asaga waxaa waaye twenty nineteen eighty two afgambiga asaga ka dambeeyey two zero zero seven post election violence waa aradka asaga ka dambeeyey ma garat hadda taasi eh, ma taagna hawsha waxaa la leeyahay maxaa hadda gudboon oo xal ah oo dabcan wax walba eh, si wacan ay ugu dhammaan karaan oo rag weyn u noqon karaan xal dhammaystiran oo waddanka dan ugu jirto dadka shacabkana dan ugu jirto una loo heli karaa
horta walaalo horta eh, anaga mudaharaad eh, eh, uma baahna ilen waxaa waaye khasaaraad ka dhici ala- dukaamaa la jasaan waa aragtay dukaamii maaragtay eh, kenyaanka la oo kisib waxa lagu dhihi maalin waa arkay waa arkays ma garat Mhm.
lootingkaas iyo destruction iyo khasaariyo rating naagaa lacoogaa taasaa noo daran marka anaga waxaan rabnaa in liisashiy markaan tan waxaa waaye raila waa inuu isdabiciyo ilen waxaa waaye baashan i b c ma noqonaysa ma garat Mm.
saafag saafa walaalow ma eh, lama furi karo ileen arrintii saafag haddaaba adiga nin kenyaanta maarata oo mas-uule wixii ma- maxkamada waa in la xishmeeyo ma garatay haye
high court aaba ertay arrinta i b c waa laga tagay ma garatay Mhm.
markan waxaa waaye aniga waxaan dhihi lahay eh, horta eh, midaan gafanayaashin waxaa waaye daayishaha li- ay dhaheen la yeelo waxaa waaye eh, dhibtiyaasi badnaana ma garatay haye laakiin anigu waxaan filaa in reimbursement county haba yaraatay loo dadayo aan u- aan filaya ileen waxaa waaye shaqaaliyaaba bishaar qaadanin taasina waa dhib ma garatay Mhm.
durbaanka eh, walaalo macan durbaana daa meeshaan banaanka lagu tumo waxaa waaye dadka fas orda waxaa waaye dadka maaragtay shaqo la-aanka naaga iyo caruur waa ma garata haye raila hadduu soo baxa waaye supporters dadkan uurda kulli waxaa waaye waa dad maaragtay shaqo la-aan naaga iyo caruur waa taas waxaa waaye haddaan naftay aniga malugaana haddaan banaan ku baxa oo durbaanka arcad waa laii soo baxa ma garata yaa ku soo baxa Aniga waxaa aniga waa laii soo baxa banaanba haddaan dhahay oo durbaanka qarxa maaragta ah dadkii yacni me- re- meeshaad ku sugan tahay haa
haye marka waxaa waaye Ehe.
aniga waxaan dhihi lahay Mhm.
Eh, arrintan saafada ha ka taga haye arrintan kale asaga maarata ayleen saafada waxaa waaye waa shaksi interestiis okay okay wallow waxaa leedahay saafarka ka tago marka intee u wadaa marka saafarka markuu ka tago ani waxaan u wadaa saafa ha ka taga arrin saafada arrintiis ada- maadaama anaka sharciga maarata ah, waddanka waddan sharci leh oo iska maarata daa laakiin waa sax laakiin asa adi intee u wadaa markaa leedahay saafarka is- haas ka dhaafo intee u wadaa intee u wadaa maxaa xal waxaa- maxaa halkan u waxaan u haysaa wadaa- Ehe.
wa- waxaan u wadaa waa in maarata international hadda already waxaa waaye international community ilcun ay ku fiirinayaan egad african union waa in uu asaga dadkan maarata u yeerto oo dadkan soo galaan asaga waxaa waaye mismukaataas rabaa waxaa waaye eh, ileen businesses waa laga xidhay asagii uhuru business eh, becsharada waa laga xidhay wax ka xira malaa beeshirada way socotaa cashuurihii laakiin laakiin waxaa waaye Ehe.
ani adaan gaas dibadda ka keena aye ehe malo yusufna waxaa waaye kac waxaa ladahay caano keena markaan business hoos u dhacay alleen hadduu asaga isdhiibo waxaa waaye becsharadii aa ka waa halaawa tahay marka adiga wa- waxaa hadda ah, inoo kala saartaa malow een, waxyaalo fara badan baa aad ka dhawaajinaysaa laakiin waxaa leedahay saafarka ha ka tala baxo raila wax kale ha la imaado muxuu la imaanaya marka wuxuu le maada waxyaab- waxyaabaan kale waxaa waaye eh, waaun eh, nusumukatas rabaa eh, yacni maadaama heshiis inuu ruuxu dabcan waxaa waaye- xukuumadda ula galo mar kale haa saasaa wax kale ma baan asaga waxaa waaye waaun taasaa soo socdaa ma garat shukran aad baad mahadsantahay malow saaxiib Eh, daaman.
shukran waa tahay dhegeystaha siiqadku ka ba- dabcan ku raagi uu ka baxay mar kale een, soo begsan leenahay wuu mahadsan yahay dhegeystaha isagana ee malow oo isagana aragtiisa fikirkiisa ka dhiibana uga mahad celinaa shukran malow asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo koob walaal magacaaga aadan cabdillahi madheere waaye aadanow soo dhowow saaxib dalka abaarna waan soo maray haddana rood xoog laaga dahay haye
nabad loo baahan yahay nabad ma garad haye
madaxweyne iyo siyaasi inta ka dhaxaysa mm
waa in dalka la dejiyo ma garad mhm maxali geel oo a- aan rimidiisa diray arinkiis maxamed mudug haye
dalka ciyaarka laga daayo hala wada hadlo Eh, dadweynaha waxaa loo qabsan dhira in badan oo ku saamo shukran saaxibkaas u mahadsan yahay star f m soo dhowow barqa wanaagsan
halow walaal magacaaga
macalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu baad saafan baqna wanaagsan haye soo dhowow dhegeystayaasha qaaliga oo idaacadda ku taxana waan salaamay waa aadan xore raga horjawaalafay aadan xuurey raagow
aa horjawaalafay waaye haye
marka hore horta waa insalaam insalaamka bacdi ah,
aniga waxaan leeyahay aha,
horta eh, sharciga macnaha barya baryada ma gala eh, macnaha waxaan soo dhadho hore ma gala waa sharci
haa sharciga haddaan haddaan loo kaca haye
waan ognahay doorashada waxaa lagu kala baxay xilli hore xakamada la maray hay d c la maray meel doonta la maray lix bilood ka dambe waxay macnaha maxaradka rayla soo kaxay waa lagu qanci waay soo ma ahan
waa maya kolkii ida intii macnaha jaalkiisaa la dhaaray oo saxiifkiisa socday gabanaalkaa la dhaaray emsiyaalkaa la dhaaray wax doonta kula wasiirintaa la qaybsaday intii macnaha dacwo macnaha dhibxi u keeni waay
haye
kolka waxaan ku arkayaa sharci mm
waa mid macnaha rayna waa suwa ka xagga doorashada waa ka beelay oo macnaha doorasha waa istaag malaha wadankaana burburu ila ila wadanka burburiyuu rabaa kolka waxaan leeyahay bari bari waxba geli maysa sharciga laga tiigsaday gacan bir aa loo qabta rayna macnaha meel oo sharciga aa looga soo ruqmay lagu dhamaysa waa salaam aada wastaaro walaal soo dhow magacaaga sheeg halo star f m walaal ma maqlaysaa wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu codkaada u hooseeya sare u qaad fadlan adoo mahadsan soo dhow miski haye waa tahay miski mahadsan tahay eh, dhegeystahaasi een, aadan qosli ugu dilo walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum yuusuf markad waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ii sheeg
magacaygu waa iftiin deero waxaasan xaafada laafin toona magaalada nairobi baan kasoo wacay soo dhow saaxiib barnaamijka adaa noo soo xiraysaa haye Haa, aniga waxaan leeyahay xaalad siday iila muuqato aha
rayla waa in baashaas loo furo haddii kale dawladda waa in konton konton loo kala qaato waa sax waa ma- marka maxaa u- maxaa loo diidaya marka ama dowladda maxay u diidaysaa meesha maxaa ku qarsoon sirta maxay tahay waxaa waay ma- waxaa waxaa la rajaynayaa maarata in laga cagajiyo la cagajiyo oo hadhow maaragtay oon xataa maandhow hadalkaas wuuba sheegaan maqliyo senatarkii uu soo diray biden aha ayuu- ayuu hor- ayuu hortiisa ka yaraan maqlay haye
wuxuu yidhi wa waxa kale haddaad maarata adiga soo oodaysid konton konton waa inaad dawladda u kala qaadanaa macalin wasiirada wax kastaba Wa- sidii waagii kibaki
haa konton konton u dheh konton konton waa haddii Waana u kala qaadanaa.
waa haddii saafarka la diido oo la furi waayo haddii safarka la diiday waayo Haye.
haddii kale haddii kale rayla wuxuu taagan yahay igama guulaysanin anaa guulaystay waayo xabdi ha
ma garanaysaa aad iyo aad Ru- run runna haddaad sheegaysa ood guulaysatay fur bahasha aha
bas haddaa maarka inta la xisaabo xaaladda caadi noqoto adiga aad guulaysatay xismad baan ku siinayaa aha
rayla saasuu taagan yahay haye marka waa in baashan loo furo ama dawladda nuskiisa la u qaato maxay marka dowladda u diidan tahay qaab kale oo eh, xal u raadin karta ma jirta ayadana
Ama- oo oo intaas aan ahayn yacni fifty fifty iyo saafarka aan ahayn ma jirtaa qaab kale ay ka geli karta raila lo- madaxa loogu salaaxi karo
wallahi an iima muuqato in caalamkaba uu ka hor imaado ma ogi Eh, caalam kaleba inuu ka hor imaado ma ogi wadanka dhexdiisa aad iyo aad wax kale in lagu xallin kara anila ma ahan aad shukran saaxiib hadda ad umahadsan tahay aad baa mahadsantahay Basir.
mahadsan shukran saaxiib u mahadsan yahay saaxiibkaasi lavington naga soo wacay nairobi dhegeystayaal dhegeysanaysa qadka telefoonka ugu dambeeyey ee wicitaanka dhegeystayaal inkastoo aan arkay dhegeystayaal aad u tiro badan qadka telefoonada ku jira ayagana dhegeystayaal halkaasi ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka hogaanka saaxiibada ka qayb qaata nooga mahadcelinaya aragtidooda fikirkooda saliimka ka dhiibtay shukran shukuran shukran jaziilan dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay gobolka waqooyi bari sidii hore ma ahaan ilaan dunida way isbedelaysaa waxaan arkaya dhegeystayaal aad u tiro badan oo dhanka siyaasadda aad ooga qayb qaadanaya fahmaya siyaasadda iyo xaaladaha siday u kala socdaan saaxiib iyaal isku day dhegeysta mar weliba inaad fahanto ama la socoto xaaladaha siyaasadda iyo xaaladaha wadanka sida uu kala duwan ay u kala socdaan weliba midda caalamka dhegeystayaal wax badan khibrad u yeelo dhegeystayaal oo weliba ku aadan dunidan iyo weliba xaaladda wadanka dhegeysta dhegeysto dhegeystayaal ma akhriso wargeysyada xa- dhegeysta idaacadaha telefishinada dhegeystayaal oo dhanka weliba siyaasadda waxaasoo dhan waxaa ku furmanaya waxaa ku furmaysaa wadooyin fara badan oo xitaa markii dambe aad ogaan doontaa sida xaaladaha iyo garaha ama garta iyo sheekooyinka sida markaasi loo alifo dhegeysta shukran dhammaantiin waan iiga mahad celinayaa shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaan saaxiibada waxaan leeyahay iminkan isku diyaariya bal jimcaha guryaha iminkan ha laga sii baxo ha laga s- oo dabcan ha loo sii caro dhanka masaajidada dhegeysa wada cida- aan dabcan aan wada cibaadaysanno waxaynoo balana maalinta berita xaaladaha gobolka waqooyi bari dhegaystayaal inta ka hore sidaasi nabadgelya dhammaantiin shukran mawjada iska bedelin idaacadda star f m mar weliba macaaga ha ahaato saaxib